wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka dahafurtay tobabarka marwo caafimaad waxaana ka faa-iideysanaya afartan iyo shan haweena oo laga soo xulay magaalada munaasabadda dahafurka waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland mudane maxamed xuseen maxamed agaasimaha waaxda qorsheynta ahna madaxa mashruuca marwo caafimaad isuduwaha caafimaadka gobolka jubbada hoose iyo afartan iyo shan haweena loo xushay barnaamijkan maxamed xuseen maxamed agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jubbaland oo furay tobabarka ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in la helo haween u tababaran bixinta adeegyada caafimaadka heer bulsho kulankani ma qabsaba ma lahayn haddaadan idinka soo xaadiro lahayn marka halkan waxaa loo fadhiya waxa weeye barnaamij lagu taabigelinayo tayada gabdhaha ka shaqeyn doona mashruucaas kana shaqeyn doona xaafadaha iyo u adeegi doona bulshada marka afartan iyo shanta casho halkan aada joogeysaan waxaa laidinka baahan yahay inaad horta sabar muujisaan waayo waxaa laga yaabaa in qofka afartan casho iyo shan casho inuu meel kusoo lalaabto inay ku cuslaataa laga yaabaa laakiin hadafka laga leeyahay in afartan iyo shantaas casho la fadhiya wixii loo waftiyey oo loogu qoray in afartan iyo shan casho halkan la joogo waxawey waxaad garan kartaan ahamiyadda uu leeyahay tradingkaas afartan iyo shantaas casho socona waxaa ka horeysay afartan iyo shan casho kale oo tababar lidiinsiiyo soo mahayn afartan iyo shantii casha oo horo iyo afartan iyo shantan casha hadda lidin tababari doono waxa weeye waxaa la raba waxa weeye in adeeg hufan tayo leh inuu gaaro bulshadii loo adeegayo waxa weeye dadka loo adeegaya waa dad maxaa la dhihi jiray bulshada qeybaheeda ugu nugul ka mid ah hooyada iyo dhalaanka markii la dhaha waad dareemi kartaa miisaaniyadda iyo culeyska bulshada ugu fadhiyaan waad dareemi kartaa marka waxa la raba waxa weeye in aada si dhab ah u qaadataan aada u dhabar adeegtaan in aqoon iyo cilmi aada ka kororsataan maclimiinta tababarka bixinaya waxa weeye waa wax muhiim ah waxaan filayaa tirada halkan aada ku fadhisaan waad yar tahay aada ayay u yar tahay markii loo barbar dhigo bulshada fursadaha noocaana raadinaya marka haddii ilaahay subxaana wa tacaala adiga ku makaniyo fursaddaani heshay waxaa laga rabaa fursaddaani inaad u aragtid fursad dahabiya inay tahay aad ka faa-iidaysatid si kastaba ha ahaatee barnaamijkan marwo caafimaad ayaa loogu talagalay in lagu horumariyo caafimaadka haweenka ee ku nool guud ahaan dalka oo dhan